الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما الباب باب في الجنب يعود waa qofkii janaabada lahaayoo doonaya inuu xaaskiisa mar labaad ku noqdo waxaa la gudban can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama daafa nebigu waxa uu ku wareegay daata yowmin maalin maalmaha ka mida oo looga jeedo habeenkiina noqon kara calaa nisaa'ihi dumarkiisa fii ghaslin aw fii guslin waaxid maydhi keliya mamnuuc maaha markaas qofku laba jeer iyo ka badan hal qof iyo ka badan inuu la kulmi karo oo xaasaskiisa ah isagoo mar qura maydhanaya macnaha qofkii janaabada lahaa inuu mar labaad jimaac sameeyo waa wax u bannaan xadiidkaasaana daliilu ah daata yowmin maalin maalmaha ka mid a howlaha noocan inta badan habeenkii bay fulaan marka yaxtamilu leyl habeenkiina waa iska suuragal baabulwuduu'i liman araada an yacuuda waa weyse loo sunneeyey qofka doonaya inuu mar labaad ku noqdo ehelkiisa ama jimaac labaad can abi raafic waa mawlihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم وkti وktiyada kamida عalى نisاaئihi dumarkiisu ku dwaafay oo looga jeedo جimاعa يkتasiل عinda haadihi وعinda haadi tan agteedu ku maydhanaya tan agteedana wuu ku maydhanaya qaala wuxuu uhi qultu lahu ya rasuul الlah waxaan ku yihi rasuulki ilaahayow alaa تجcalhu غusla waaxida oo miyaanad ka dhigaynin maydhi keliya maydhi keliya uun maad maydhati qaala markaa nebigu waxau uhi haadaa kan in mar walba laga maydho jinaabada askaa way fiican tahay wa adyabu way nadaafad badan tahay wa adharu way dahaaro badantay sidana ruuxda iyo jidhkaba u nashaada iyo nefis baroon waa saddex eray oo isku macno dhow askaa wa adyab wa adhar saddexda waa isku macno dhow yihin marka iyadoo ay ku bannaan tahay inaad jimaacla mar labaad samayso haddana inaad ama maydhato ama weysaysato labaduba way kasii fiican yihin oo xataa xagga tamarta jidhka iyo firfircoonaanta ayay u wanaagsan yihiin waxaynu ognahay qofka bani aadamka ahay isaga oo daalan hadduu ama weysaysto ama maydho nasiimu hela nasiimu qofku wuu nastaa adoo socdaalahoo daalay haddaad imika fadhiistada cagaha maydhato nefis baad helaysa marka xadiidku dee waxaa kaloo uu tilmaamaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam laba arrimood inuu lahaa bidi awood ilaahay uu siiyey oo ah inuu samayn karayay kulamo badan wakhti keliya habeen keliya ama maalin keliya oo awoodda dadka caadigaa wuu ka awood badnaa rasuulka ama ambiyaduba midhka labaadee jiraa waxa weeye waxaa laga dhaafay u cadaalad samaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo innaga waa laga yaabaa qofku dee haddii uu habeen meel ku qoran yahay looma ogola inuu kuwa kale maalintii u tago ama habeenka kala jimaaco ee midkaas uu habeenkaa xaq u leh ayuunba arrintanna xaq uleh keligeed marka rasuulka sida suuratulaxzaab ilahay uu ku sheegay iyada waa laga dulqaaday taa amaba hadduu isagu samayn lahaa waxaa la ogolaa dumarkiisa oo maadaama iyagu la ogol yihiinna wax dhibi ma jiro waa xaq qof uu leeyahay marka awridu hadday ogolaato haa waa caadi marka ishkaalka soo aroori lahaa labadaa masalena sidaasaa laga jawaabay can abi saciidin alkhudriyi can inabiy sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau ihi idaa ataa axadukum ahlah midkiin marka uu xaaskiisa u tago macnaha uu u galmoodo uma badaa lahu an yucaawida ay haddana u muuqato inuu mar labaad ku laba kacleeyo falyatawada ha weysaysto baynahumaa labadaa kulan dhexdooda wuduu'an weyso labadaa kulan dhexdooda ha weysaysto weyso macnaha weysadii salaada mid lamid ah sidaasi ayaa markaa xadiidkaa nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka maydhigiina wuu fiican yahay w waxa fiican in la weysaysto waxaana kasii fiican maydhashadii qofka ha ku hawl badnaato laakiin dahaarada iyo tamarta labada way u fiican yihin iyada oo qofku aanu midnaba samayninna way u bannaan tahay baabun fi ljunubi yanaamu qofkii jinaabada lahaayo seexanaya macnaheedu waxa weeye waa loo ogol yahay isagoon maydhanin inuu seexdo can cabdillaahi bni cumara annahu qaala waxau uhi dakara cumaru bnu lkhadaab cumar bnu khadaab wuxuu u sheegay lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu u sheegay annahu tusiibuhu ljanaabatu min alleyl habeenkii inay jinaaba asiibto inuu isagu galo wax jinaabo keena iyo jimaaca faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi tawada' weysayso waqsil dakaraka xubinkaagana maydh humma nam seexo marka way waa cagsu tartiibuunoo dee weysada waxa ka horeynaya istijada waxa weeyaan iksil dakaraka istijoodoo xubinka maydh watawada' weysayso humma nam seexo waa sidaa waa istijo iyo weyso iyo hurdo macnaa qofkii halkana waxaad ka fahamtay oo xadiidkani daliil u yahay qofkii oo iska seexan karaya isagoo aan weli maydhanin baabun aljunubi yaأkul qofkii oo jinaabo lahoo wax cunaya can caaishata ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa araada an yanaama marka uu doono inuu seexdo wahuwa junub isagoo jinaabo leh tawada'a wuu weysaysan jiray wuduu'ahu lisalaa weysadii uu u weysaysan jiray salaada oo kale macnaha wajhu shabihii iyo aalatu tashbiihi baa go-an wuduu'an ka wuduu'ihii lisalaa weysadii uu weysada u weysaysan jiray salaada oo kale can caaishata biisnaadin ayaa lagaga warinayaa wamacnaahu ka hore un biisnaadihi wamacnaahu ka hore macnihiisi iyo sanadkiisaba leh waxa uu ku kordhiyey waidaa araada an yaakula wahuwa junub qofku ama nebigu markuu doono inuu wax cuno isagoo jinaabo leh hasala yadayhi gacmihiisa ayuu maydhi jiray gacmaha in la maydhaano mar walba dee way iska fiican tahay oo waa meeshii lagula baashirayey ama lagu dhaqdhaqaajinayay wax alla wixii laga yaabay inuu ama cudurro laga qaadi karo ama nijaas noqdo marka mar walba gacmo maydhka uu ku dadaalayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam taasaanay tahay oo waa dhaqan fiican baabu man qaala culimada tiri buu u baab yahay yatawada'u ljunubu jinaabada qofkali u weysaysanaya can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana idaa araada an ya'kula aw yanaama markuu nebigu doono inuu wax cuno ama seexdo tawada'a wuu weysaysanaya tacnii wahuwa junub tacnii waxay ujeedaa wahuwa junub markuu jinaabada leeyahy ee uu doono inuu ama wax cuno ama seexdo waxyaabaha mubaaxaadka inuu sameeyo markuu doono wuu weysaysan jiray marka weysadaasi way fiicanta dahaaradii weeye nadaafad iyo nefis labadaba way leedahay waxaa markaas qofkii isaga bannaan seexashadii iyo cuniddii iyo shaqotagii iyo socodkii intuba u fiican yihin waxaase dee mar walba kasii fiican dahaaradii baabun fi lqusl fi ljunub dheh yuakhiru lqosl waa qofkii jinaabada lahaayoo iska dib dhigan kara maydhashada can qusayf bni alxaaris qaala qultu licaaisha caaisha waxaan ku idhi buuhi ara-iti waxaad iga warantaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana yaktasilu akaana yakhtasilu miyuu nebigu ahaa mid ka maydha min aljanaaba jinaabada miyuu ka maydhan jiray fii awali leyli habeenka xaggiisa hore aw fii aakhirihi mise habeenka xaggiisa dambe xagga horeu maydhan jiray intaanu seexan mise intuu seexdu soo tooso ayuu jinaabada ka maydhan jiray oo isagoo jinaabale buu seexan jiray qaalat waxay tihi rubama ikhtasala inuu rubama waxaa laga yaabaa ikhtasala inuu maydho fii awali leyl habeenka xaggiisa hore intaanu seexan inuu iska maydhaa laga yaaba wa rubamaa waxaa laga yaabaa ikhtasala fii aakhiri habeenka xaggiisa dambe inuu maydho oo uu soo tooso labada arrimood ba iska banaanaayeen dee taa horena waad soo aragtay qultu waxaa idhi allahu akbar ilaahay baa weyn wuu la dhacay ninkani alxamdu lilah ilaahay baa mahad leh aladi ilaahaasoo jacala fi lamri saca diinta waasax ka dhigay amru diin diinta arrinkeedii iyo dhaqankeedii wuxuu ka dhigay saca waasax buu yeelay waxba cidhiidhiba ma ahaba xaggii hore iyo xaggii dambe kole dee bannaayin warku waa fiican yahay qultu haddana waxaan ku idhi bui ninkaas ara'ayti rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka iga war kaana yuakhiru kaana yuutiru ma witriga ma tukan jiray awala leyl am fii aakhirih ma xagga horebu salaadan witriga ka tukan jiray habeenka mise xagga dambe qaalat waxay tidhi rubamaa awtara fii awali leyl waxaa laga yaabaa salaada witriga inuu tukado habeenka xaggiisa hore wa rubamaa awtara fii aakhirih waxaa laga yaabaa xagga dambe inuu ka tukado labadaba qultu waxaa idhi allahu akbar alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca ilaahay baa mahadle arrimaha noo waasiciyey xaggii cibaadada iyo salaadan goor walba tukanayo qultu waxaa idhi bu su-aal saddexaad ara'ayta rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa laiga waran kaana kaana miyuu ahaa yajharu bilqur'aan qur'aanka miyuu kor u qaadi jiray habeenkii salaatuleylka am yakhfitu bihi mise hoos buu akhri jiray miyuu la jahri jiray qur'aanka habeenkii mise hoos buu akhriyay markuu salaatuleylka tukanayo qaalat waxay tihi rubamaa jahara bihi wa rubamaa khafata waxaa laga yaabaa inuu kor u qaado iyo inuu hoos u dhigo labada arrimoodba way bannaan yihinoo qofku dee markuu doonana kor buu akrii karaa markuu doonana hoos u dhigi karaa haddii maalan ay jiraan dad toosaya iyo dad ku dhibaatoonaya iyo hoos buu udhigi karayaa maaminka salaatuleelka markay masaajidada ka tukanayno daruuri maaha in dee microfonka sare kor loo qaado haddii ummad albeerkooyinka iyo dee qaar ku dhibaatoonaya jiraan oo ka cabanaya isaga laftiisu labadaa dariiqaba waa laba bannaan weeye daruuri maaha in kor loo qaado marka had iyo jeer uu gaarka yahay labada xaalaba uu lahaa qultu waxaa idhi allahu akbar alxamdu lilaahi aladii jacala fi lamri saca sidaasii baa markaa su-aalahaas qiimaha badan ee wacyigelinta ku saabsanee baabu dahaarana halkaa ka khuseynaya ayaa ay caaisha kaga jawaabtay can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yanaamu wa huwa junuubun isagoo jinaabale buu bixi jiray min gayri an yamasa isagoon taabaninba maa-an kaana rasuulu llahi yanaamu wahuwa junub uu seexanayay isagoo jinaabo leh min gayri an yamasa maa-an isagoon biyaba taaban wayse walaa waxaa laga fahmaya inaan weysaysanina maydhanina labada waa laga fahmaya marka intoo arrimoodba way iska bannaayin wax dhibi ma jiro qofkii laakiin isagoo janaabole baan u cibaadaysanayn taasumbaa mamnuuca hadda cibaadadii baan ka ansaxayn xataa hadday kaliftay inuu dabadda u baxo wuu bixi karaa oo wuu iska shaqo tegi karaa haddii duruuftu keento dee sideedaba wuxuuna iska yaro fiican un qofku marka uu dabadda u baxayo wuxuu inuu gaashaan leeyahay gaashaanka weynna waa dahaarada wax badan baa jira oo qofka jire marka uu had iyo jeer qofku daahir yahay jinaaba la-aan ways wayse qab waxa uu leeyahay taxasun iyo difaac baabun fi ljunubi yusaafixu qofkii jinaabada lahaa iyo gacan qaadkii gacan qaadkii way u bannaantay inuu dadka gacan qaadi karo qofka jinaabaysan ma nijaasaysna can xudayfata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama laqiyah nebigaa la kulmay xudayfe fa ahwaa ilayhi markaasuu gacanta u taagay fa qaala markaasuu yihi xudayfa inii junub jinaaban qabaa fa qaala nebigu waxau uhi ina almuslima laa yanjus qofka muslimka ahi ma nijaasoobo xadiidkan iyo ka dambeba waxay caddaynayaan qofka marka laleeyahay maydho oo jinaabada iyo wayse la-aanta iyo xaydka iyo nifaaska iyo waxaa ka maydho marka la leeyahay macnaha maaha in jidhkiisa uu leeyahay wax nijaasa nijaas male qofki waa daahir laakiin waxaa jira shay xadatah oo ku taagan oo tacabud ah macnaha waa lagu addoonsaday haddii dee nijaas ay tahay dee gebagabaysiguma kor yeeleen ila waa gebagabaysi buu qofka cibaadadii ku banaysanaya gebagabaysigiina dee ciiddaana la isku sii kordhiyeyba wax lasoo kordhiyo dahaarahi ma jiro waxa weeyaanu xaajis ama wax kaa hor jooga cibaadada ayabaad biyahan ku banaysanaysa oo ilaahay kugu addoonsaday subxaana wa tacaala marka tii baa lagaa qancinaya can abi hurayrata qaala waxau ihi laqiyanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu igula kulmay fii ariiqin min duruqi lmadiina waddo ka mida waddooyinka madiina wa ana junub aniga oo jinaabo leh fakhtanastu markaasaan isqariyey aan dhinacaa isu isu melmelay fadahabtu fakhtasaltu intaan tegay baan soo maydhay uma ji'tu markaasaan imid oo nabiga u imid calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxu uhi ayna kunta yaa abaa hurayra abi hurayrow xageed qabatay qaala wuxuu uhi qultu waxaan ku idhi nabiga inii kuntu junuban jinaabaan lahaa fakarihtu waxaan nacay an ujaarisaka inaan kula fadhiisto calaa gayri dahaara anigoo aan nadiif ahayn fa qaala markaa nebigu wuxuu ugu jawaabay subxaana allah ina almuslima laa yanjus ilaahay baa xumaan ka hufan qofka muslimka ahi ma nijaasoobo marka hadduu xayan wa mayitan wey hadduu nool yahayna waa daahir haddii uu meyd yahayna waa daahir oo baktiga dee xayawaanadu nijaas buu noqdaa laakiin insaanka waa isaga waa daahir wey marka xadiidkaasi wuxuu inoo caddeeyey ninkan ka cararay asxaabigan salaanta ka cararay inuu nebigu u sababeeyey oo inaanu inuu ka cararo aanay ahayn qofkii waa la gacan qaadi karaa waxbaa lala cuni karaa kullu dalik waa caadi wey waxa markaas aada yaro moodeysaa dareenkan asxaabta ku jiraa inuu bani aadamka iskaga jiro oo innagaba waxay idhaahdaa qofka janaabadani ilmaha yaruu taabtaa wuu shaashoobaa oo xanuun iyo waxbaa ku dhaca ayay xaawalaydu yidhaahdaan marka kaasina ma jiro oo qofkii nijaas ma laha baabun fi ljunubi yusallii bilqawmi wa huwa naasin qofkii janaabada lahaayoo colkii tukinaya isaga oo is-ilowsan salaadii dadku saxeix miyay tahy salaadiisu saxeix miyay tahy muxuuse yeelayaa way dhici kartaa qofku isagoo waysela inuu galo salaada waxaa kaloo dhici kara isaga oo aan maydhi qabin oo maydhi u baahan maydhigii waajibka ahaa inuu salaadii galo ama dadba tukinayo bal masaladaasa axaadiidtan soo socotaa ay ka jawaabaysa axaadiidtu markaa waxay isu khilaafsan tahay soo socotaa nebigu waktigan uu isogaaday salaadu galay iyo ma gelin axaadiidta saxeixeynku waxay u badan tahay inuu safka isagii asxaabtuba ay isu taageen kadibna uu xusuustay intii aanu gelin salaada intii aanu allahu akbar odhanin buu xusuustu dib usoo maydhay baabka markaa waxa uu daliilu noqon karaa uun marka la qaato riwaayooyinka odhanaya waxa weeye isagoo xidhay kadib buu isxusuustay sidaasi baa markaa loo daliishan karaa waxaa si xoog badan inaanu xidhanin ee uu taagnaa markuu istaagay isiri xidho safkiina jamciina saftay ayuu xusuustuu guriga dib ugu noqday can abi bakrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama dakala fii salaati اleyl fii salaati اlfajri deh salaadii subax buu nebigu galay fa awmaa biyadihi gacantiisa wuxuu dadka ugu ishaaray markuu xidhay kadib an makaanakum ay makaanakum kunuu makaanakum halkiinaa taagnaada uma jaa'a wuu soo noqday wa ra'suhu yaqduru iyada oo madaxiisii dhibqayo fa sallaa bihim wuu tukiyey macnaha sidii iyagu u taagnaayeen ayuu guriga tegey guriguna dee masaajku ku dhegan yahay wuu iska soo maydhay wuu ku soo noqday markaa salaadiibuu xidhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyagiina toodii way u xidhantah riwaayadaasi markaa saxiix bukhaari iyo muslim baa wariyey markaa waxay sheegtay riwaayadaas inuu dakhala wa fii riwaayat qaala wuxuu ihi fii awalihi fakabara wa qaala fii aakhirihi falamaa qada salaata markuu nebigu salaadii dhammeeyba qaala wuxuu ihi innamaa ana basharun anigu bani aadam baane malag mayi wa inii kuntu junuban jinaabaanaan lahaa markii aan salaada xidhay وفي رواية عن أبي هريرة قال وxu uhi فلما قاama markuu istaagay في مصلاahu halkii uu ku tukanayay وانتaضرnaa أn يukبira ee aanu sugnay inuu allahu أكبar yidhaahdo ase aanu odhan انصرفa u dhaqaajiye ثuma qaala wuxuu uhi كamaa أnتم sidaa aad tihiin u taagnaada وفيi riwaaيaةi kale فakabara bay riwaayo kale sheegaysa uma awmaa biyadihi ila alqowmi qoladii wuxuu gacan ugu ishaaray awmaa uu ishaaray wey biyadihi gacantiisa wuxuu ugu fiiqay ila alqowmi an ijlisuu iska fadhiista fadahaba wuu tegey faاktasala waa maydhay wa fii riwaayati ana rasuula اllahi kabara fii salaati salaad buu allahu akbar yidhi wa fii riwaayati can اnabiy anahu kabara uu xidhay wa can abi hurayrata qaala uqiimat الصalaatu wasafa annaasu sufuufahum intoo salaadii loo aqiimay ayay dadkuna safkoodii isku simeen fakharaja rasuulu اllahi salى اllahu calayhi wasalam nebiguna wuu soo baxay xataa idaa qaama fii maqaamih markii uu istaagay halkii uu ku xidhan lahaa dakara wuxuu xusuustay dakara wuu sheegay maaha dakara wuxuu xusuustay annahu lam yaktasil inaanu maydhanin faqaala linnaasi dadkiibuu ku yidhi makaanakum ilzamuu makaanakum halkiinaa jooga uma rajaca ilaa beytihi buu ku noqday fakharaja calaynaa wuu nagu soo baxay yandufu ra'suhu ay yaqduru iyaduu madaxiisuu dhibqayo waqad ikhtasala wuu soo maydhay wanaxnu sufuufun annaguna waanu taagnay wa fii riwaayatin kale waxay sheegaysaa falam nazal qiyaaman nanduru maanaan ka suulin ama maanaan daynin inaanu taagnaano annagoo sugayna falam nazal qiyaaman maanaan daynin inaan taagnaano nantadiru annagoo nantadirhu sugayna rasuulka sala allahu alayh wasalam xataa kharaja calayna waqad iktasala isaga oo soo maydhay marka sidaasii buu isugu beegay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkiina sidaasay u sugayeen asxaabtiina sidaasuu ku tababaray dee fiqi badan baa xadiidka laga qaadanaya uu ka mid yahay qofku haddii uunan daahir ahayn oo xadathuu leeya akbara ama asqara inaanu cibaadadii wadaynin halkaa ku joojinayo mar haddaad xusuusato adigoo salaadii ku jira ama imaam ahaw ama ma'muum ahaw inaana daahir ahayn bartaasaad ku joojinaysa laba arrimoodba way iska bannaan yihiin in dadku ay ku sugaan sida nebigu uu sameeyey oo aada markaa soo dahaaro qaadato ama xamaamka ka soo weysiisato bartii aada ka qaaddo iyadoo laba ar laba su-aalood jiraan miyuu binaynayaa mise wuu bilaabayaa isagu waxayse u badan yihiin culimmadu dadku toodii way way sii wadayaan iyagu halkoodii bay ka wadayaan oo cudurdaar bay leeyihin laakiin isagu wuu bilaabayaa oo nebiga waxba kama tegin calayhi salaatu wasalaam wax salaadoo ka tegay ma jiro sidaa daraaddeed ba halkii unuga qaadood wuu xidhay uun ina ragcadama dhaafine laakiin iyadoo laba ragcadood aad dadka tukisay mujnibna aatay janaabo leedahay ama weyse leedahay haddaad xusuusato dee intood baxdo ayaad soo weysaysan dadkii labaa tukin labada kalena waad u kici iyagu ilaa way dhammaysanayaan waxaa kaloo u bannaan qofkii istikhlaaf shay looga shayga loo yaqaano inuu qof yidhaahdo soo gal sidii cumar ibn khadaab uu sameeyey markii la dilay radia allahu canhu ee istikhlaafka uu sameeye asxaabigii kale u tukiyey labada arrimoodba way bannaayiin marka taasi waa midh weeye aynu ka qaadanayno waxaa kale oo iyadana dee xadiidku uu muujinaya sawirka asxaabta ridwaan ullaahi calayhim iyo imaamka in kolleyba la tixgelinaya arrintiisa oo marka uu imaamkii aada ka goosato ee uu hawshiisii soo dhammaysto haddii maala uu inagaba tagaba imaamkii oo haddana uu soo noqdo dadkiioo salaaddii bar tukaday dhexday kaga xidhan karaan haddana iyana wax iska bannaan wey oo tii horena waa niyo tii horena ma tii dambena mar labaad baa lagu xidhanaya riwaayooyinka sida qolyaha qaarkood waxay ku jamciyeen waa laba xaadiso ama laba dhacdo oo dhacda waxay sheegaysaa inuu salaada galay dhacdo kalena waxay sheegaysaa inaanu gelin culimada saas qayb baa ku tagtay qaybta kalena waxay leeyiin mole waa la kala rajaxayaayo riwaayooyinka sheegaya inaanu gelin bay rajaxeen oo kuwan kale awileen qaarna sidaa cagsigeed kuwa sheegaya in uu galay bay rajaxeen kuwa kalena way awileen bale way iska soo wada horjeedaan oo adiga arkaya istaagnaada fadhiista wuu galay muu gelin marka sidaasaa doodaasaa ka dhacday aqwaashaasay keenta had iyo jeer markay axaadiistu iskilaafaanna madaahid bay keentaa baabu fi rajuli yajidu lbillata fii manaamih qofkii oo helaya marka uu hurdo qoyaan yajidu waxa uu helayaa albalal aw ilbilla so bikasri ilbaa'i muu dhigin qoyaan fii manaamihi marka uu hurdo bawdihiisiya wixii lamida buu qoyaan ku arkayaa muxuu yeelayaa can caaishata qaalat waxay tidhi su-ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa la su-aalay su-aalahasaanu cilmigu uu ku soo bixi jiray inamaa sifa shifaa ulciyi su-aal cudurka jahliga laydhaa caafimaadkiisuna waa su-aasha fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun su-aashu haddii aanay canaad iyo munaawaraad iyo ana haahunaa lahayn macnaha istusnimo waa su-aal faa'iide loo ilaahay u faray laa tas'aluu can ashyaana way jirtaa in tubda lakum tasu'kum waxbaha weydiinina nebiga iyo weydiiyabaa labaduba jiraan su-aalii baa sidaa kale ah ninkaasoo yajidul balala qoyaan buu dareemayaa walaa yadkuru ixtilaaman mana dareemayo inuu isku jinaabooday ma xusuusna macnaha walaa yadkuru mana xusuusanayo ixtilaaman inuu isku jinaabooday qoyaanunbuu ku arkayaa jidhkiisii xagga hoose goor uu ixtilaam sameeyey iyo wax uu riyadiina ma dareensanaa oo riyo xalayta uu ku riyooday oo sheegaysay jimaaciyo waxaa ma xusuusanaya keliya qoyaan buu arkay qaala markaa nebigu waxa uhi yakhtasilu dee wuu maydhanayaa mar haddii raadkan uu arkay uu yahay biyihii taranka wuu maydhanayaa wa can irajuli ninna nebiga waa la weydiiyole bal qofka war yaraa arkay annahu qad ixtalama inuu jimaacayo wax walaa yajidu lbalala qoyaanna ma dareemayo wuu riyooday oo waxbuu ku riyooday inuu samaynayay wax qoyaanana ma arag qaala markaa nebigu waxa uhi laa gusla calayhi maydhi laguma leh warku markaa wuxuu la socdaa in wax ka soo baxaa ilaan tii galmadii la mid maahee oo galmadii waa xaalad gaaray dee iyadahay tani waa riyo marka riyadii haddii aanay qoyaan lahayn ku xisaabtan male qoyaankii hadduu bilaa riyayeyna ku xisaabtan buu leeyla waxbaa soo baxay fa qaalat umu sulaym asxaabiyaddii umu sulaym ansaariyadaydanas hooyadii baa waxay tidhi almar'atu taraa dalik rasuul allow gabadhuna qoyaankaa way aragtaa acalayhaa guslun miyaa lagu leeyahay maydhi qaala nacam markaa rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam haa marka halkaa hore ahayd canirajuli nin baa la weydiiyey su-aashu nin bay ku saabsanayd laakiin gabadhuna dee inay la mid tahay ayuu nebigu halkaa ku caddeeyey waxaanu kusii adkeeyey inama annisaa'u dumarku waxay yihiin oo keliya shaqaa'iqu rijaal ragga kuwo laga jeexay wixii dee cilmigu kala duwo ama sharcigu mooyaane dumarku raggun bay la mid yihin oo laga jeexayo nebi aadanba dee xaawaba nebi aadan baa laga abuuray wakhalaqa minha zawjaha ayuu lahayn marka w wax walba way ka siman yihiin wixii sharcigu ku kala duwan baa ay ku kala baydhi karaan ama dee cilmi ahaanba loo ogaado sharciguna wuu sheegaya wix cilmiguba sheegaya dabcan xasanun ilaa qawla umma sulaym almar'atu tara intaa dambe xasan ma aha waa daciifa laakiin xaggan dambe ayaa ay saxiix ka noqon doonta xadiidka dambe baabun fi lmar'ati waa gabadhiyo taraa maa yara rajulu arkaysa waxa uu ninku arko oo galmada habeenkii ninku arko gabadhiina way arki kartaa biyuhu arka way arki kartaa can caaishata ana uma sulaym alansaariya gabadhii reer ansaareeda umu sulaym magacyo dhowray lahayd hiya umu anas bni malik asxaabiga anas bni maalig qiimaha badnaa khaatimkii rasuulka hooyadii weeye qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow ina allaha caza wajala laa yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo tamhiid iyo hordhac bay u samaynaysaa hadalka culus ay soo wado ara'ayta almara ara'ayta almar'ata bal gabadha iga waran idaa ra'at markay ku aragto fi nawmi hurdada maa yara rajul ninku wuxuu arko oo jimaaca hadday iyadu ku aragto hurdadii ka waran atakhtasilu am laa miyay maydhanaysaa mise ma maydhanayso qaalad caaishatu waxay tihi faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi nacam faltaktasi ha maydhato kol hadday jimaaca iyo biyaha arag idaa wuxuu ku qayday idaa wajadat ilmaaa biyo kolka ay hesho maaha kol walba kolka ay jimaac aragto biyana ay hesho ha maydhato qaalad caaishatu waxay tihi faaqbaltu calayha markaa iyadii baan ku jeedsaday xaggeedii faqultu waxaan ku odhi uffin laka karaahiyo of baa lagu yidhi qurmuun baa tahay baynu inagu naqaana laakiin af carabiga cid kasta oo la karaahiyeysanayo uf baa lagu idhaahdaa atadajaru a waanu ku karaahiyeysanay oo kale wahal taraa daalika almar'a oo gabadhu ma waxaasay aragta gabadhu ma waxaasay aragta intaana iyadiiba jawaabin tii su-aasha weydiisay rasuulkaa ka xil qaaday jawaabtii oo faaqbala calaya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku intuu igu soo jeedsaday baa faqaala wuxuu yidhi hee aniga wuu goostayba intaa dambe ya tarib taribat yamiinuki ya caaisha bima yushbihu ayna yakunu shabahu min alwalad gacantaadu ha boorhowda waa arrin la xidhiidha un canaan guuldarayso oo kale sidaynu nidhaahno muxuu haddaa ilmuhu ugu egaadaa hooyada haddaanay biyaha lahayn iyaduna way leedahay waana sababta keenaysa shabaha iyo ekaanshaha inuu ama iyada u egaado ama abtiyaashii shabaha waxa keenayoo wata hooyada sidaas ugu jawaabay rasuulku sala allahu alay wasalam xadiidkaasina sida aada arkayso waa xadiid saxiixa marka qadiyadda xagga wixii ku saabsan dhadhabka ama xulmiga iyo riyadu habeenkii qofku arkayo waa inu qoyaan arkaa haddaanu qoyaan arag waxba kama jiraan halkan gabadhani ay markaas caaisha la yaabtayna waxa weeyaan way ku kala badan yihiin oo inta ragga uu ka hawshaasi ku dhacdo in ka yar oo aada uga yar bay dumarka ka dhacdaa taasi baa markaa keentay caaisha la yaabkeeda baabun fii miqdaari almaai aladii yujzi'u fi lgusl biyaha qadarkoodu maydhiga ku filan yaa la sheegi fii miqdaari lmaai biyaha qadarkoodii baa lainoo sheegayaa alladii biyahaasoo yujzi'u fi lgusli maydhiga gudaya ku filan biyo qadarkee la eg baa lagu maydhan karayaa ku filan qof can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana yaqtasilu waxa uu ka maydhan jiray min inaa'in waaxidin weel keliya huwa isagu alfaraqu ah min aljanaabati buu ka maydhanayay weel buu biyaha ka darsanayay magaciisa faraq la yidhaahdo janaabaanuu ka maydhanayay saxiixeynka riwaayadu ku qorantay wa fii riwaayatin qaalat kuntu aqhtasilu ana warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam aniga iyo rasuulku waxaanu ka wada maydhan jirnay min inaa'in waaxidin weel keliya fiihi dhexdiisa ay ku jiraan qadrulfaraq weelka faraqa la yidhaahdo biyo la eg biyo lagu miisaami karo weelka faraqa la yidhaahdo faraqii oo maxaa tahay qaala abu daawuud waxau ihi sheekha kitaabka qoray samictu axmeda bna xambal sheekhaygii baan maqlay yaquulu isagoo le alfaraqu sittata cashara ridlan waa lix iyo toban rodol wa samictuhu yaquulu waxaanaan maqlay axmed oo odhanaya oo qiyaasaya saacu ibnu abi di'bin ninka saaca ibnu abi di'bin la yidhaahdo waa saac madiine caan ka ahaa nin nin magiciiba nin baa loogu magac daray waa inaga hadhuurka oo kale nidhaahna hadhuurka cilmi jaamac la yidhaahdo waa hadhuur magicii uun markaa kanina waa saacu ibnu abi di'bin oo magaalada caan ka ahaa khamsatu ardaalin wa thuluth waa shan rodol iyo thuluth marka saacuna wuxuu ahaa intaasuu ahaa mar hadduu saacu intaa noqday waxaad ku dhufanaysaa saddex saddex marka shan iyo point tree tree lagu dhufto waxay dee soo baxaysaa intan lix iyo tobanka ah qaala wuxuu uhi faman qaala qofka yidhaahda thamaaniyatu ardaal bal ka warran qofka isagu ku sheega adigu intan aad ku sheegtay qofka sideed rodol ku sheega saaca qaala wuxuu ihi laysa daalika bimaxfuud kaasi wax lagu xisaabtami kara maaha annagaa kuu sheegnae bahalkaasi sideed maahee waa shan iyo thuluth qaala wuxuu ihi mar kale sheekhu wa samictu axmeda yaquulu axmed ibnu xambal oo inala qiyaasayaan maqlay wuxuu ihi man acطaa fii sadaqati اlfitr sakaat fidriga qofka ku bixiya biridlina rodolka yaga haadaa kan ah khamsata ardaalin wa huluثan shan rodol iyo hulud qofka ku bixiya sakaat fidriga oo rodolka yagana faqad awfaa wuu wanaajiyey rodolka yaga markuu leeyahy waa baqdaad reer baqdaad weeye baqdaad bay markaa joogaan marka rodolkan baqdaadiga ah shan rodol iyo thuluth hadduu qofku ku miiso sakaat fidriga saacii la sheegayay wuu bixiyey ee nebiga calayhi salaatu wasalaam faqad awfaa wuu dhammaystiray qiila waxaa lagu yidhi marka axmed ashayxaaniyu haqiilun sayxaanigu hadda way culus yihiin timirta sayxaaniga la idhaahdaa way culustee ka waran qaala wuxuu uhi ashayxaaniyu adyabu dee hadduu culus ugu wanaagsan yihuun mooyaane macus luu markaana ujeedaa qaala wuxu uhi laa adri ma ogi ama su-aal bay udhigan tahayoo ashayxaaniyu adyabu sayxaanigu miyuu wanaagsan yihi qaala laa adri ma ogi buui marka sayxaani wan sayxaan la odhan jiray baa lagu xidhay jiriid geed timirah madiina beri hore oo sii fogeyd kolkaasibaa timirtii iyo nooceedii oo dhanba sayxaani baa loo bixiyey magacii wankii lagu xidhay jiridda ah ayay la magac baxday marka sida cajwe iyo basre iyo waxyaabaha magacyaasha ay ulahayd baa timirta qayb ka mida sayxaaniga laydha marka waxaa la weydiiye oo lagu yidhi sayxaanigaasi dee maadaama uu culus yahay isagana ma waxaynu ku miisnaa intan in la-eg mise waynu ka yaraynaa markaynu sadaqad fidriga bixinayno axmed hore umuu fahmin markaa wuxuu ku yihi miyuu dee wax wanaagsanba markaasuu yihi maya almuhim markaynu ujeednaa waa kan xadiidka soo socdana sad ama kuwii hore aynu soo dhaafnayna saddex saac ayaa caaisho iyo kuwada maydheen bay ahayd nebigu saddex saac marka saddexdii saac ee la sheegay iyo faraqana isu tegaya oo saddexda saacna waa lix iyo toban rodol faraquna waa lix iyo toban rodol oo baqdaadiya siday isugu tegayaana waxa weeye saacii ayaa shan rodol iyo rodol huludkii ah marka shan haddaad saddex ku dhufato dabcan waxaad shan iyo toban saddex hulud oo isu tegayna hal rodol bay soo baxeen sidaasay faraqii iyo isu leegaadeen iyo saddexdii saac marka nebigii anigu waxaanu ka wada maydhan jirnay faraq weel baaldi baaldi ama shariikaan ayaanu ka wada maydhan jirnay weel weyn oo ballaadhan biyaha ku jiraana faraq lagu qiyaasi karo waa dareemi karaysaa markaa dee intaa uu noqonayo kolka aynu nidhaahno laba kiiliyo xoogaa wey ama laba kiiliyo barh bay ku dhowaanayaan saddex meelood oo laba kiiliyo rubuc meelahaas toddoba kiilo wax ku dhowey markaa saaciyo saddex kiiliyo barh hadduu qofki isticmaalo caagadan saddexda kiiliyo barhka waa ku filan horeynuu soo sheegin in lagana badin karo lagana yarayn karo laakiin intan intii ku filayd rasuulkiioo xaaskiisa ay ahayd biyihiina israaf iyo farabadnaan aan ku keenaynin iyadoo halkaa aynu ka aragnay mucaamalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay keenaysay mararka qaarkood inuu xaaskiisa la maydhanayo baabu fi lqusli min aljanaaba janaabadii oo laga maydhanayaynu sheegayna can jubayr bni mudcimin annahum dakaruu asxaabtu waxay ku sheegeen cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka agtiisa alqusla min aljanaaba janaabada iyo ka maydhashadeeday nebiga agteeda kusoo qaadeen faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi waxa macnaa baabku wuxuu u yaalaa kayfiyadda iyo habka looga maydhanayo jinaabada oo aada u muhiima markaa nebigu wuxu uhi amaa ana aniga miyaa fa afiidu calaa ra'sii halaata saddex jeer baan madaxayga biyaha ku shubaa wa ashaara biyadayhi labadiisa gacmoodna wuu ishaaray wuu tilmaamay kiltayhima labadoodaba intoon laba xantooba sidaa biyaha u daro ayaan madaxa ku shubaa mar labaadna waan ku shubaa mar saddexaadna waan ku shubaa marka dee weysadiina way horeysaa madaxii iyo timihiisiibuu sidaa u qoynaya markaa saddex sheer ku shubaya marka kayfiyadii waxaa ka mid a taasaa ka mid a in madaxii loogu roonaado lagana bilaabo can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ahaa ida iktasala min aljanaaba kolkuu janaabada doono inuu ka maydho ka maydho bimacnaa doono inuu ka maydho dacaa wuxuu u yeedhayay bishayin weel min naxwi alxilaab oo hadhuubka oo kale ah ayuu odhanayay keena hadhuubka geela lagu liso markaa min alxalbi weeyo dee xalbigu lisiddu ahaa marka xilaabkuna waa kii geela lagu lisi jiray hadhuubkaa roone geela lagu liso fa akhada bikafayhi markaasuu labadiisa gacmood ku qaadaya fabada'a wuxuu ku bilaabayaa bishiqihi اlayman dhinaca midigta madaxa oo dhinaca midiga bishiqi ra'sihi اlayman madaxa dhinaciisa midig uma alaysar madaxa dhinaciisa bidix uma akhada wuxuu qaadayaa bikafayhi labadiisa gacmood buu ku qaadayaa fabada'a bihimaa calaa ra'sihi madaxiisuu ku bilaabaya marka mar wuxuu u daray dhinaca midig marna wuxuu daray madaxa dhinaca bidix markii saddexaadna madaxuu ku wada shubay labada xadiidba waxay iswaafaqsan yihiin isla waafaqsan yihiin madaxa in laga bilaabayo iyadoo midigtiisana la sii tixgelinayo istijadii iyo weysadiina way horreeyeenoo xadiidka soo socdaa sheegi kayfiyadii baa lagu wadaa can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida اktasala min aljanaaba qaala sulaymaanu isagu waxa uu yidhi waa ruwaadda xadiidka mid ka mid a waa musadad iyo sulaymaan ba hogaaminaya oo labadii sheekha uu ka warinaya abi daa-uud ba midba hadalkiisiibuu soo qaadanaya sulaymaan isagu waxau hi yabda wuu bilaabaya fa yufriqu biyamiinihi calaa shimaalihi midigtiiyo bidixdu isku shubaya macnaha tan markuu daro tan kaleu ku qabanaya wa qaala musadad isagu wuxuu yidhi hasala yadayhi labadiisa gacmood buu maydhaya yasubu linaaa weelkuu ku shubaya calaa yadihi lyumna gacanta midig weelka intuu soo qalloociyuu midigta ku shubaya labadaa cibaaray kala sheegeen oo midna waxa uu bilaabay midna wuxuu sheegay inuu midigta ku qaadayo biyaha midna wuxuu sheegay inuu weelka soo qalloocinayo midigta kushu ku shubayo laakiin ha ku shubee labada gacmood kollayba wuu isku qabanaya si uu madaxa ugu maydho uma tafaqaa labada sheekh waxay isla waafaqeen fayaksilu farjahu xubinkiisa hoosuu maydhaya hadduu midigta ku hadduu gacanta darsiimada ku wadana midigtiisu daraya bidixdana uu ku maydhaya wa qaala musadad waxa uhi yufriqu calaa shimaalihi bidixdiisu ku dul shubaya hadday darsiimo noqoto midigtana wuu daraya bidixdana wuu ku istijoonaya wa rubamaa saxa muxuu yihi sidaasaa fiican aniga saxa buri saxa can ilfarji wan waa kalad iskaga jira madbacooyinkan saxiixada ah wa rubamaa kanad inay ka kinaayootay baa laga yaabaa can ilfarji farjiga inay ka kinaayootayoo riwaayinka qaarkood aanay caddaynin fayaksilu farjahu fayaksilu farjahu inaanu odhanin ila farjigu waa xubinkii afka lagu ballaadhiye kanad waa min alkinaayati inay maldahdayna waa laga yaabaa markaa caaisha sheegaysa oo sheekhu waxa uu leeyahay eg musadad ibnu musarhad sheekhii abi daawuud baa wuxuu leeyahay waxa uu ihi cibaaradiibuu warinaya caaishana uu kasii warinaya abi daawuudna kana uu kasii warinaya wa qaala musadad baa wuxu uhi yufriqu calaa shimaalihi bidixduu ku shubaya midigtiina wuu daraya wa rubamaa kanat inay ka kinaayooto anay caddaynba waa laga yaaba cani ilfarji farjiga inaanay caddaynba waa laga yaaba oo ay tidhi wuu maydhi jiray uun ama saasoo kale wuu darayaa oo midigtuu bidixda ku shubayaa markay leedahay midigtuu bidixda ku shubaya macnaheedu waxay qarinaysaa istijadii baa jirta oo xubinkii baa la maydhaya hoose uma yatawada'u wudu'ahu lisalaa nebigu wuxuu weysiisanayaa weysadii salaada oo kale weysadii salaada oo kale ayuu weysiisanaya marka halkaa waxaad ka aragtay gacmihiibuu maydhay midigtiibuu daray bidixdiina uu ku isjoonaya weysadiibuu markaa raacinaya uma yatawada'u wuduu'ahu lisalaa sidaasay u wada socotaan hasala yadayhi gacmihiibuu maydhay yaksilu farjahu wuu istijooday yatawada'u wuu weysaysanayaa xaasilkaad ka raacaysaa waa intaa gacmihii baad maydhaysaa ila gacmuhu xataa inaad adoon maydhin ku istijooto ma aha ila waa meel xasaasiya haddee bacteria kaa raacdo ood waalanbe nin nin soomaaliya wuxuu ka warramayey dhaqanka ummadaha kale si aynu isu khilaafsannahay nin wadaadu ahaa wuxuu uhi gabadh iswidhanaan guursaday oo muslimada oo waxyaabahan isku seegnay faraxalkaas ha ka mid agu marka aniguna qalad baan fahmasho iyaduna way saxnayd buui markaad suuqa ka timaado ka imaado ayuunbay tidhaahdaa buui horta intaanad ciyaalka taaban faraxalo ciyaalkii ay dhashay iyada markaa waa waa lagu tababarayoo dee qofkii maadaamuu maanta o dhan wax badan soo taataadan horta intaanu bani aadamka salaamin afka marinin waa inuu si fiican u faraxashaa saabuun ku faraxashaa gacmihiisa caadi noqdaan anigina qalad baan fahmo waxaan isidhi buu ihi madowgaaga iska xariifinaysaa madowgaaga markaa waxaan ku yihi bui dee gabadha faraxlaba taagan ee kaasaan taagaysa dee maxay idinku wada joogin asbaabta aan ku furay bay oo dhaqanka la xidhiidha ayay taasi ka mid ahayd waad arkaysaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam istijadii ka hor buu faraxlanaya istijadii baa ku xigaysa weysadii baa ku xigaysa marka halkaa waxaad ka arkaysaa kayfiyaddii mayrigu marxaladuhu marayo uma yatawada-u wudu'ahu lisalaa baa taaganta uma yudkilu yad yada yadayhi labadiisa gacmood wuxuu gelinayaa fil inaai weelkii waa isagoo istijadii iyo weysadii iyo gacmo maydhkii iyo wixii o dhami usoo dhammaadeen weelkii af ballaadhan oo halkan yaalla ayuu labada gacmood darayaa fa yukhalilu shacrahu madaxiisii buu tim biyaha aada u dhex gelinayaa xataa idaa ra'aa marka uu arko ama ku qanco annahu isagu qad asaaba albasharata inuu biyihii jidhka gaadheen annahu biyihii qad asaaba inuu gaadhay albasharata jidhka marka uu ku qanco biyihii inay si wanaagsan jidhka u gaadheen aw anqa albasharata ama jidhkii madaxa uu nadiifiyey afraqa calaa ra'sihi halaaan saddex jeer buu ku shubayaa madaxiisa mar wuu geliye wuu gaadhsiiyey gunta haddana saddex jeer buu raacinayaa fa idaa fadala fadlatun haddii wax usoo aadhaanna sabaha caleyhi wuu ku shubayaa madaxa wuu maydhay dee markuu arka inuu xataa idaa ra'aa annahu qad asaaba albasharata aw anqa albashara basharadii jidhkana waa la odhan karaa marka uu ark dareemo inuu jidhkii wada nadiifiyey wuu madaxii saddex jeer kusushubayaa madaxii wuu ka bilaabay waana ku dhameeyey kayfiyadaasi waa taasoo meelaha loogu roonyay buu ka mid yahay madaxu can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa idaa araada an yaktasila min aljanaaba markuu doono janaabada inuu ka maydho bada-a wuxuu ka bilaabayey bikafayhi labadiisan gacmood fakasalahumaa wuu maydhaya wuu farxalanaya uma kasala wuxuu maydhayaa maraafiqahu ma aha qaaf laakinahu kayn uma kasala maraafiqahu maraafiqahu meelaha laablaaban waa macaadifahu waa bawdyaha ama sarcamaha kilinkilooyinka baryaha qoorta meelaha laablaaban ayuu si gaara u maydhaya waa ila dadkuna isku mid maha qofka cuuran ama kuusan aada bay u laablaabmi wa afaada calayhi lmaa-a biyuhu isku shubi oo dushiisa uu ku shubaya fa idaa anqaahumaa marka uu nadiifiyo ahwaa bihimaa ilaa xaa'id gidaar buu la tiigsanaya labada gacmood uma yastaqbilu lwuduu'a weysaduu qaabilaya wa yufiidu lmaaa calaa ra'sihi madaxiisana biyaha wuu ku shubayaa xoogaabaa ku yaro jira qalbiya ama kala horeyna oo meelo ay ahayd inuu horreysiiye xadiidka ayuu dambaysiiyey bada-a bikafayhi fakasalahumaa garanay kow halkaa marka aada marayso waxaa ku xiga fa idaa anqaahumaa ahwaa bihimaa ila ilaa xaa'id marka uu arka inuu nadiifiyey buu gidaarka gacmaha la tiigsanayaa oo ciiduu marinayaa uma yastaqbilu lwuduu'a weysadii buu markaa qaabilaya uma kasala maraafiqahu wa afaada calayhi lmaaa wa yufiidu lmaaa calaa ra'si tartiibtaasay u kala horreysiiyeen marka ay sharxayaanoo waxay leeyihiin dee waxa u horreeyey gacmo maydhkii istijadii gacmo maydhkiibaa ku xiga oo maca gidaar marintan leh macnaa ahwaa bihimaa labada gacmood wuxuu la tiigsanayaa ilaa xaa'id gidaar waa halkii uu dhulka ka marin jiray markuu istijoodo ama faraxlanayo istijada kadib markuu faraxlanayo waa tii aynu soo marnay ciidda ayuu darayay tanina waxa weeye gidaarku la tiigsanayaa ahwaa bihimaa ilaa xaa'id gidaar ayuu gidaarka ciidda leh ayuu saa ugu dhufanaya riwaaya kale waxay haddaad doonaysaan gidaarka halkuu ku dhufan jirayna waabaan idin tusi gacantiisa meeliya calaamadii sii leh ayaan idin tusi marka bada-a bikafayhi fakasalahumaa labada gacmood buu ku bilaabayaa ayuu maydhayaa fa idaa anqaahumaa ahwaa bihimaa ilaa xaa'id markuu maydhigii ku nadiifiyuu gidaarka la tiigsanayaa uma yastaqbilu lwuduu'a weysadiibuu qaabilayaa wa yufiidu lmaaa calaa ra'si biyii buu madaxiisa ku shubayaa intanunbaa dambaysa markaa uma kasala maraafiqahu wa afaada calayhi lmaa intaasa xagga dambe ah markii uu gacmii maydhay ee gidaarka uu ku nadiifiyey ee uu weysaystay ee uu madaxii ku shubay kadib buu maydhayaa meelaha laablaaban tartiibtu waa sidaa wa ilaa dee iyadoo aanu gacmihii nadiifinin meelo laablaaban ma maydhayo meelaha laablaabani kama horeynayaan gacmo maydhka iyo madaxa can maymuunata qaalat waxay tihi waa xaaskii nebiga wadactu linabiy sala allahu alayhi wasalama quslan biyo uu ku maydhaabaa nebiga u dhigay yaktasilu min aljanaabati buu ka maydhanayaa fa akfa'a alinaa weelkii wuxuu kusoo qalloociyey calaa yadihi alyumna gacantiisii midigta weelkii bidixduu ku qabtay midigtuu kusoo qalloociyuu biyo ku shubtay faasalahu fakasalahaa maratan aw maratayni laba jeer ama saddex buu maydhay uma saba calaa farjihi xubinkiisuu ku shubay biyihii fakasala farjahu bishimaalih riwaayadana si cad u sheegtay bidixdii buu ku maydhay xubinkiisii hoose uma daraba biyadihi alarda gacantiisiibuu dhulka ku dhuftay fakasalaha wuu maydhay ciidduu kusi usii raacinayaa biya biyaha uma tamadmada wastanshaqa intuu luqluqday ayuu sandaarsaday weysadii buu bilaabay sijadii kadib moogtay wakasala wajhahu wayadayhi wejigiisi iyo labadiisii gacmood buu maydhay sowma aragti waa qaarkii kore uma saba calaa ra'sihi wa jasadihi markaasuu madaxiisi iyo jidhka intii kala maydhay uma tanaxaa wuxuu durkay naaxiyatan dhinac buu u durkay fakasala rijlayhi labadiisii cagood buu maydhay waa waa faraxalkii waa istijadii waa weysadii oo qaarkii hore kore uu maydhay wejigii iyo gacmihii iyo madaxii intaasuu maydhay jidhkiibuu raaciyey labadii cagood markii uu doonay inuu maydhana tanaxaa naaxiya meel halkii uu ku maydhanaha aan ahayn oo kale oo qalalan buu u durkay fakasala rijlayhi labadii cagood buu maydhay oo markaa maydhiga intii u hadhay iyo dee weysadii ay isu raacayaan fanaawaltuhu lmindiil tuwaalkii baan u dhiibay falam yaakudhu igama qaadan wa jacala wuxuu bilaabay yanfudu lmaaa biyaha inuu iska daadiyo yanfudu lmaaa biyaha inuu ka daadiyo can jasadihi jidhkiisa gacmaha uu kaga daadiyo marka riwaayadu saasay ku tilmaantay marka hore gacantii midig buu bi ayuu sii nadiifiyey labadii gacmoodba wuu bidixduu ku istijooday dhulku ku dhuftay luqluqashadii iyo sandaarsigii wejigii iyo gacmihii madaxii oo uu kusii xigsiiyey jidhkii oo dhan oo uu maydhay cagihii oo u hadhan ayuu markaa la durkay oo meel kala tegay kolkaa cagihii way dambeeyeen xaggii weysada ma arkaysa weysadiibuu dhex galay maydhigu oo qaarkii hore uu ka horeeya maydhiga qaarkii dambena oo cagihiina way ka dambeeyaan maydhiga marka marna waa la horraysiin karaa weysada marna weysada iyo maydhigaa wada socda oo weysada qeybteeda damba maydhiga kasii dambaynaysaba siiba qofku marka uu ku maydhanayo meel ay wax kaga soo duulduulayaan oo meel ama yaro wasakhaysan ama ciid leh hadee jeer ciiddu dee biyi way qabanaysa markay biyii kuu qabato cagihiibaa ay kusoo duulduushay xaggii hoose marka u dambayseed maydhigii qaarka sare dhamayso cagihii ayuumaad maydhaysaa markaa halkii weysada aada kusoo gebagabaynaysa waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamay kayfiyadda rasuulku u maydhay hadduu inoo sheegay ah in weysada la israacinayo iyo maydhiga habka la isu raacinayo laba dariiqay ahayd dariiqadaasi labadaa dariiqa u saxeexsan dariiqo kaleoo culimadu ay sheegaanoo in la wada niyoonayaana way jirta hadduu qofku labadaba mar wada niyoodu wada maydho iyona idaa xasala alakbaru dakhala alasqar ka weyn haddii la helo maydhiga ki yaraana wuu hoosgelaya waxaa kaloo xadiidku uu muujinayaa may waxaa la yidhaahdo tuwaalka inuu qofku iska dayn karo ama inaanu daruuri ahay inuu isticmaalo waana kan sheekhu ka warramay wuxuu uhi fadakartu dalika liibraahim sheekii ibraahim baan u sheegay inuu naqaciyaa suuragala faqaala wuxuu uhi kaanuu waxay ahaayeen laa yarawna bilmindiili ba'san salafka ama asxaabta balaayo umay arkayn in tuwaal la marsado walaakin kaanuu waxay ahayn yakrahuuna kuwa naca alcaadata joogtaynta in la joogteeyun bay nacayeen mooyaane caado laga dhigta aan la gafaynin mooyaane dhibaato umay arkayn salafku qaala musadad raawi sheekhii abi daa'uud oo musadad oo xadiidka warinayaabaa wuxuu ihi qultu licabdillaahi bni daa'uud waxaan ku idhi kaanuu yakrahuunahu lilcaadati duwaalka waxay u karaahiyeysanayeen caadada daraaddeed ereyga ma sidaasi u jeedaa fa qaala wuxuu ihi haakadaa huwa haa sidaa weeye siduu u jeedaa waa sidaa walaakin wajadtuhu ereyga waxaan helay fii kitaabii haakadaa isagoo kitaabkayga sidan ugu qoran labadii erey baa kala duwan yakrahuuna alcaada iyo yakrahuunahu lilcaadati carabi ahaan wuxuu ku saxsan yahay ereygu yakrahuunahu lilcaada marka sidan qoran ee alcaadata ahee laam aanu wadanin ma wuxuu uga jeedaa lilcaada liajli alcaada caado in laga dhigtaabaa la diidaya ma saasuu uga jeedaa ereygu ma saasuu ku saxanya markaasuu ha saasuu ku saxanya laakiin qoraalkan ku helay isagoo sidaa u qoran oo sidii un baan kusoo gudbinayaa waxaan diiday inaan wax ku daro sidaas laakiin sheegtay in laam lagu daro ayuu ku saxan yahay taasi waa arrin la xidhiidha farsamada warinta iyo amaanat ladaa laakiin cumuuman xadiidku waxa uu muujinayaa in qofku intuu maydho uu gacmaha iskaga daadin karo biyaha isagoo iska dhaafaya shaygan loo yaqaano tuwaalka maydh marintiisuna dee way sugan tahay oo nebiga milxafaa la siiyey markii uu maydhay baashan ballaadhan ee la isku dugsiyo sida tuwaalkaoo kalea la siiyey taasoo udhigmaysa tuwaalkii la marsanaya oo kale baabun fi lwuduu'i bacda algusl wayse la sameeyo maydhiga kadib can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yaktasilu nebigu waa maydhanaya wa yusallii rakcatayna laba ragcadood buu tukanaya wa salaata alkhadaati salaaddii subaxna wuu tukanaya walaa araahu uma arkayo yuxdiu inuu soo cusboonaysiinayo wuduu'an weyse bacda alqusl maydhiga kadib macnaha alwuduu'u bacda alqusl way maydhiga kadib weyso xukunkeedu muxuu yahay ma daruuri baa mise ma aha ma la iska dayn karaa intii aad maydhatay kadib weysada oo sidii hore baa inuu soo sheegna maydhashadii weysadu ma hoos galaysa haa ayuu xadiidku daliiluya waxay leedahay nebigu intuu maydho ayuu labadii ragcadood ee subaxa tukanayaa salaaddii subaxna wuu tukanayaa walaa araahu manaan arkaynin yuxdiu wuduu'an bacda alqusl isagoo maydhiga kadib wax weyse a la imanaya marka dariiqo saddexaad weeye tanina oo sheegaysa inay ishoos galeen ama weysadii ay hoos gashay maydhiga caaisha waxay leedahay markaa uu jinaabada ka maydhuunba weysadiina raaciyey marka saddexdaa dariiqaba waynu haynaa in lagu daro iyo in weysadu horayso iyo in weysada la kala qaado oo cagu dambeeyaan baabun filmar'ati gabadhiibuu u baab yahay hal tanqudu shacraha miyay timaheeda gabadhu furfuraysaa cinda alqusli marka ay maydhanayso markay gabadhu maydhanayso timaheeda miyay furfuraysaa bal taana waynu eegi can ummi salaamata ana imra'atan min almuslimiin gabadh muslimiinta ka midii qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ini imra'atun anigu gabadh baan ahay ashuddu dafra ra'si madaxayga tidhiciisa waan adkeeyaa ashuddu dafra ra'si madaxayga dabitaankiisa ama tidhiciisa waan adkeeyaa afa anquduhu liljanaaba lilqasli min aljanaaba gusli ama markaan ka maydhanayo jinaabada ma furfuraa afa anquduhu miyaan furfuraa timahaa tidcan markaan jinaabada ka maydhanayo qaala markaa nebigu waxau yihi innamaa yakfiiki waxaa kugu filan an taxfinii calayhi muxuu yihi halkaa an taxfini calayhi halaatana inaad saddex jeer ku shubto wa fii lafdin waxay ahayd xafana wuu bedelayoo an taxfi calayhi inaad ku shubto halaaa xafayaad saddexan tooba labada ereyba waa la isticmaali karaa xafana iyo xafa an taxfi calayhi inaad ku shubto halaaa xafayaatin saddexan tooba oo min maa'in biyo ah uma tufiidii waxaad ku butaacin doontaa calaa saa'iri jasadiki jidhkaaga inta soo hadhay baad biyaha ku shubaysaa fa idaa anti qad dahurti marka aada adigu dahaara daahir noqotee caadadu ay kaa go-do saasaad u maydhan ila waa tan su-aasha marka hore ay weydiisay jinaabadii fa idan anti qad dahurti fa idan mise fa idaa fa idan bay weliba kusii wanaysa fa idan marka aada samayso sidaa anti qad dahurti nadiif baad noqotay dardaad habkaa u maydhato khalaas marka macnaheedi waxa weeye jawaabtii maxay noqotay maha la furfuro mise yaan la furfurin yaan la furfurin weeye biyuhun ku badi ilaa salka qoy saddex jeerna ku shub mar haddaad biyihii salka gaadhsiiso ma furfuraysida waad iska daysan can umi salamata ana imra'atan jaaءat ilaa umi salama ayay u timid bi hada alxadiidi bay sheegtay qaalat waxay tidhi fasa'altu laha nabiya nebigii baa su-aasha anigu u weydiiyey bimacnaahu xadiidkii hore oo kale qaala fiihi waxau ihi waqmizii quruunaki cinda kuli xafnatin qamsigu tuujinta iyo xafuujintu ahaa waqmizii xafuuji quruunaki geesahaaga cinda kuli xafnatin xantoobo kasta oo biyaa markaad ku shubayso ku xafuuji oo ku xoq ilaa markaad wixii dul saarto biyo haddaad qaadoo dul saarto iyo haddaad faraha ku xoqdo ood ku xafuujiso dee way kala duwan yihinoo marka faraha lagu xoqo ayay dee dhex gelayaan marka haddii saddex tidhicay ahayd oo laba hareeraha iyo mid dhakada ah iyo hadday timuhu liidima u tidcanaayeen mar walba waa in faraha la dhex geliyo oo lagu xafuujiyo si ay biyuhu salka iyo basharada u gaadhaan xantoobooyinkaa saddexdaana waa u dheeraad madaxii tidcanaa maydhistii kalena jidhkuu la socdaa kayfiyadda looga maydhanayo jinaabadiisiiba dumarkii saasay noqotay wallahu aclam